alxamdulilah deegaanka waa nabadgeliyo dadka degan oon waxaan ka ahayn waa laga fiican yahi walaal meesha aadan kama qodna oon fuuskadii waxay maleedahay shan iyo toban doolar ee laba waraad baa ka qodneed warihiina waa la cabay oon unbaa ka jiri deegaanka waa oonkaa unbaa ka jiri walaal
waa gartay maalmahan dambe biyola-aan daran ayaa laga soo sheegayaa deegaanka gerle ina waaxigeeda maxaa loo sababayn karaa xilligan biyola-aanta soo cusboonaatay
walaal markii hore degmada hore yaryar baa ka badnaa hadda waa lagu soo jabay afaxdhuun cawsqurun bahaysalaam aagaas oo dhan ayaa ceelal biiri ayaa ka jiray oo laga caabay marka xoolihii dadkiiba waa ka soo carareen waxaa la isugu imaaday waa degmada gerle marka walaal culayska halkaasuu ka yimid marka oon zaaidah ka jira walaal marka hore biyaha diif waxay noo yintaa sagaashan kilomitr meeshii la wajaarna waxay noo yintaa boqol iyo konton kilomitr meel la yihahda konton waa inaa kenya gudaheeda oo konton kilomitr noo jirta ayaa jirtay marka booyadaha lagu keeni jiray booyadihiina kolay waa la keenaya laakiin waxaa laga keenaya dad laguma deeqsan jirin booya biyo
waa gartay marka waxaad sheegtay in booyado biyo ganacsi ah laga keeno dhinaca kenya marka biyahaasi fuustadii waxaad sheegtay shan iyo toban doolar inay tahay dadka deegaanka ma awoodaan biyahaas inay gataan
walaal dadka dee qofayna fi wadaa horta asaasiga nolosha ee biniaadanka marka koowaad waa biyo marka qofka hadduu xoolaba wato oo uu baktinayo in soosta biyaha uu ku bedesho intii neef xoola uu ku bedeshaaba arrinta shan iyo toban doolar rakastaa filaysaa macnaha oonkaga jira meesha
waa gartay marka xoolodhaqatadii ku nooloed diriley iyo nawaaxigeeda mar haddii biyo la-aan daran halkaa ay ka jirto xaggee ayay u hayaameen
walaal wixii oo dhan waxay isugu yimaadeen diriley adiga oo sababo jira ogood oo la cararayo waxyaala takaawaad oo alshaab ay ka cararayaan wixii o dhan waxay isugu yimaadeen geriley gerileyna ceel kama qodno biyoiska boostooyinkii shan iyo tobankaa doolar la gadanaayo ama maalin markii jira saddex maalin kabacdi dowladda mandariska milaha kenya lafteeda waa garanaysaa oo gudbitaanka biyaha la keenayo dunida covid nineteen ama corona virus waxa la yidhahdaa ka jiro isla socodkiiyo laftiisiiya xumaaday marka dadka meel ay u hayaami karaan ma laha waa haddii aan rabbi uu ka soo gaaro alxamdulilah haddii kale waa halis ay ku jiraan
waa gartay marka dadka maadaama ay u badan yihiin dad dan yar ah maalintii oo kale qof kasta biyaha uu baahan yahay waa imisa cadad ahaan
qofka shaksiyad haddii shaksiyan haddii laga hadlo dad xoolo wataa jiro ma qof shaksigiisaad ka hadlaysaa dad celcele wataan ay kala saar maya dadka hadda biyaha u dhibaato qaba oo kale qofkii maalintii celcelis ahaan biyo intee leeg ayaa ku filan
koley qofkii shaksiyadiisa adiga qofka shaksa diilyad waxun ku filan waa asaasiga nolosha waaye biyo qofka biniaadanka ma u xisaabna laakiin qofki waxa ku filan laba boqol boqol litir waa ku filan tahay qofka shakfiisa weli haddii aad tihiin maamulka degmada deegaanka geriley ma isku daydeen deegaanka sidii ceelal riigag ah looga qodi lahaa ama ceelal biyoodiya looga samayn lahaa mar haddii mar walba ay soo noqnoqonayso biilaan
walaal waan isku daynay dhowr jeer baan isku daynay i t r c da markii ceel baan qodaya ceelkii way qoday kolkay biyihii u dhacday bay cillad ku timid dibna waxay naga dhaheen soo noqonayna mana hayno dhowr jeer waan isku daynay hadda lafteeda waxaan wadnaa cabasho ceel in lagu qodaa qaladaan meesha joogto amisom oo dhulka degan waxaan idhi ceel qoda dadkaan dadkaan masaakiinta ceel u qoda ayagana waa niman meesha degana waa balaanqaad unbay suubanayaan marka walaal oonka un baa ka jira meesha waa isku dayan dhowr jeer dhinaca kale nolosha marka laga hadlayo waa sidee dadka muxuu ku noolyahay noloshiisa inta badan maxay ku tiirsan tahay dadka degangerileyna waaxigeeda
walaal dadka degeyna waaxiga gelilay waa dad iska rafaadsan xoolodhaqato iska ah qaar aan xoolo haysanin ooy ku nool yihiin wax hadda kaalmo ooy haystaanna ma laha waa ilaahay wuxuu yidhi wamaa min daabatin fi lardi illa calaa risqaa buu ilahay yidhi irsiga rabbihim waa kafaala qaaday laakiin waa iska dhibaataysan yihiin dhinaca kale sidaan la soconno ilaa muddo qiyaastii sanad ka badan waxaa go'an isgaarsiintii deegaanka geriley iyo dadka qaabka dhaqaalaha ay ku heli jireen oo kale e p c oo kale arrintaasi weliba sidii baa xaaladaas way isbedeshay
may walaal waa arrinta halkaas cilad jirta aan lahayd oo anteerooyin badan baa qata ka maqan geliya keligeed maaha dee igama dhageerida laftaada waad maqlaysay nin kasta hataa idaacadaha laga sheegayey taasi marka hadda lafteeda anteeraga safaar meesha ka socya ka ayaa ka dhisan laakiin hore hormuud waa u sheegnay dhistaan kundri meeshiina wixii dambe oo ku imaadana kolley waa waa waan ka hadalnay waana sheegnay inaan cilad dambe la gaarsiinayn